الحمد لله وكفى صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما أما بعد ولا زلنا في فقه المعاملات وأكتاب البيوع waxaan u baahan yahay runtii la dhaqan geliyo oo arrinku aanu noqonin dhegayso dhaaf aadaabu dalab alcilm markay culimmadu ka warramayaan iyagoo nusuusta soo daliishanaya waxaa kow ka ah alcilmu alcamalu bimaa calim qofku inuu ku camal falo wixii uu bartay sidii u lahaa axmed ibnu xambal allaha ka raal raximahullah xadiis kastoon soo maraba waxaan isku daya inaan dhaqan geliyo bukhaarina saasoo kale u lahaa aadaabtii bay ka mid tahi taas wamaa samicta min xadiidin facmalii bihi takunu xaafidan wabajili wa ilaa hadduu qofku ku camalfali waayo intuu ogaadana xujay noqonaysa xisaab adagay ka timaado masaladan ganacsiga iyo wax soo saarkii dhaqaalahana in sharciga la waafajiyo uu saxnaadaa waa muhiim waxaana xusid mudan tallaabooyinka ganacsiga intaan la qaadin in loo kitaab dayo oo mar dambeo meel dhexe la marayo ama faa'iide iyo xoolo laga sameeyey aan la odhan horta fatwa aan u raadin wakhtigaa dad badani kama fuqaanba markay wax ka soo saaraanee macaankii la dhadhamiyo haddii la yidhaha waa xaaraan dad baan kaba fuqinba oo ku fitnoobaba markaa waxay ku fiican tahay intaanad bahasha dhadhaminin ee aan dheef laga keenin in loo kitaab dayo oo haddii uu xaaraan noqdo ama shaki galo laga tago ila waataynu soo maraynay mushtabihaadka waxaa kale oo xusid mudan oo saddexaad inaan lagu dadaalin tatabucu rukhas in rukhsadaha la ururiyo oo marka uu qofku wadaadkan yidhaah ma bannaana uu raadiyo uun mid kaloo yidhaah way bannaantay mid kaloo yidhaah way bannaantay waayiba mayse waad soo heli uun haddaad ila isku raadiso ama yurub aad ka hela ama carabta ama afrika mid uun marka haddaad tidhaahda ka bannaa ka qiilkaa soo helo un baan raacaya dee markaa waxaa tahay adduunyo doona sharci doon mayhin waxa weeye haddii ay isku khilaafaan culimmadu min ashubahaad baabay culimmadu ku tiriyaanba min ashubahaad waxaa ka mid a waa xalaal iyo waa xaaraan in culimmada qaarkood yidhaahdeen marka masaa'ilkan aynu marayno ganacsatadu waxaa habboon inay aada uga fiirsadaan bartaanna dhaqangeliyaanna wixii aynu markaas u aragnay inuu hadal ka jirana baadhitaan dheer lagu sameeyo qowlka raajixana la raaco taasaynu ku talinaynaa oo aanu noqon inuu dhagaha ugu yar raaxeeyo waa la yidhi iyo kitaabka faa'iidayso oo sii akhri xuju kugu noqonaya haddaad camal gelin weyda waxaa kaluu dheeryahay wax soo saarka dhaqaaluhu wuu ka duwan yahay waxaan dee markiiba baaba-aya oo waxa weeye wax jiraya oo qofkii uu daara ka dhisayo oo dhaxal caruureed ka tegayo oo laga yaabo inuu boqolaal sano iyo kumayaal sano sii jiro intaasoo sannadoodba aduunbaa u cadaabanba haddaad xaaraan kayd uga dhigtay dadka iyo dhaxala dhibkeeday leedahay adigoo dhididaya inaad haddana xaaraan jafayso kii dadka soo dhaco kale aada la mid tahay ila haddaad dakli xaaraana samaynayso weligaaba dhididoo weligaaba habeenkii soo jeedoo hurdada iyo cunnada usee u seego nin dadka booboo kalunbaad la mid tahay marka mulaaxadaadka dhowrka ah baynu baraarujin lahayn inay diintu noqoto mid waaqiceenna tagta intaynaan dowladda horta ku canaanan oo aynaan qabaa'ilka ku canaananin shaksiyaadkeennan iyo sharkadaheennan aan bilowno horta haddii adigii shaksiga ahaa aada u dhagoolaynayso diintii ama wixii ganacsiga xalaal iyo xaaraan oo aanay sharkadii dhaqan gelinayn iyo dadkii aqoonta lahaa ee ganacsiga ee gacanta ku haya haddaanay dhaqan gelinayn maxaad ku canaanan qabiilo iyo dowlad arrintaasi aada baynu u baraarujin lahay baabun fi rajuli yuflis waa ninkiio caydhoobaya fayajid rajulu mataacahu ninkii baa helaya alaabtiisii isaga wax ka iibiyey fayajidu waxa uu helayaa alrajulu ninkii wax ka iibiyey kan caydhoobay mataacahu alaabtiisii buu helayaa bicaynihi laftiisii buu helayaa cindahu agtiisuu ka helayaa macnaheeda waxa weeye qof baad ka iibisay bagaash waxay doonaysaa hata alaabun kolkaasuu caydhoobay uu kacay kanaynu idhaahno uu kacay markii uu kacay ayaa la qabsaday oy soo urureen dee daynlayaashii adigu dadka waxaad kaga duwan tahay kartoomadaadii baa sii muuqdaba ama geelaagii uu kaa iibsaday baa sii muuqda xay iyo nin kale araggaa ka dhexeeya odhan jireen soomaalidu xaygu waa caynta cayn iyo nin kale araggunbaa ka dhexeeya waad ku duglaynu waxaa leeda waa dad iskuma jire eh aniga cayntaydi waa tana idinku sii murba can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala rasuulku waxau uhi ayumaa rajulin nin kastoo aflasa caydhooba faadraka rajulu nin uu helo ninkii uu helo wax ka iibiyey mataacahu bicaynihi alaabtiisiibuu helo lafteediya waxba iska bedelin fa huwa ninkan wax ka iibiye alaabtiisa helay axaqu bihi alaabtiisaa isagaa ku xaq leh min hayrihi daynlayaasha kaluu kaga xaq leeyay wuxuu leeyay de idinka wixiini way sarrifmeen oo waa uu sii iibsadee aniga waxaygu waa kanuu iska yaalaa markaa idinla mid mayhiyo anugu intaydii baan ku quustay khalaas can abi bakr بn cabdالرحman بn الxاriث بn هiشhاm أna rasuula الlahi slى الlahu عalayه waslm qaala nebigu waxa uhi ayumaa rajuli baaca mataaca nin kastoo alaab iibiya faaflasa kadibna uu caydhoobo aladi btaaca kii isaga ka iibsaday ayaa caydhoobay oo dayntiis dul baxday oo ka badatay wuxuu isagu lahaaba walam yaqbid shardi baa ku xidhan ninkan wax ka iibiyey walam yaqbid mana qaadanin aladii baacahu ninkan wax ka iibiyey min amanihi shay-an lacagtiisii waxba kamuu qaadan oo adigaagan alaabtaadii ay sii muuqato lacagtii alaabta waxba maad qaadan fawajada mataacahu bicaynihi alaabtiisiibuu helay lafteedii fa huwa axaqu bihi isagaa ku xaq leh mar haddii alaabtii aanay meesha ka bixinay joogto mar haddii kaashkii waxaad qaadatay aanu jirin lama mid ihi dadka kale daynlayaasha ah wain maata almushtarii qofkii wax iibsaday hadduu dhintana fa saaxibu lmataac qofkii bagaashka lahaa ama alaabta uu iibiyey lahaa uswatu lghuramaa daynlayaasha kaluu la mid yahay oo boqollaydiiba wax kula qaybsan qofkaad alaab ka iibisay alaabtii sii taallo markuu caydhoodo alaabtaadii baad qaadanaysa hangoolku boob weeyo oo nin waliba wixiisii buu qaadanaya cayntii laba xaaladood mooyaane labadaa xaaladood daynlayaasha kalaad la midtay xaaladii waxa weeye markaad kaashkii barh sii qaadatay walow carbuunna ha ahaatee haddaad barh sii qaadatay waad ku dhagarooday waxaasi way kugu baxeen sidaa daraaddeed daynlayaashunbaad la midtay waa kaa xadiidku shardi ka dhigay shardiga labaadna waxa weeye inuu qofkan caydhoobay nool yahay hadduu dhinto waxaagii haba sii yaalleen kaashba yaanad qaadanin kolkaana daynlayaasha la mid sababtuna waxa weeye milkigii isaga wuu ka wareego dad kaleu ku wareegay ninkaad wax ku lahaydba meesha ma marayo kii u allaystay dar kaloo dhexlayaa la ydhaabaa meeshii maraya maxaa dayn leeduunbay ku odhanayaan warkaasi waka wain maata almushtarii kii alaabta iibsada caydhoobay baa dhintay fa saaxibu lmataaci uswatu lghuramaa uswa waa la mid weeye huramaana waa jamcu hariim dayn leh dayn leh iyo daynlayaan can abi bakr bni cabdiraxmaan bn اlxaariث bn hishaam ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam bimacnaahu xadiikii hore xadiidkii hore oo kale ay wariyey zaada wuxuu ku daray wain kaana haddii uu yahay qofkan wax iibiyey qad qadaa mid qaatay min hamanihaa alaabta lacagteedii shay-an wax ka mida hadduu qaatay oo alaabtiisii badh aw kaashkeedii sii qaatay fa huwa isagu uswatu lguramaa'i fiiha badeecadda daynlayaasha kale uula siman yihin oo waxaa la odhanayaa qofkan haddii boqol kun lagu lahaa hantigaynu ka hellay maantana konton kun uu yahay boqolley ha loogu qaybiyo macnaha siday dadka u kala badsa u kala badnaayeen daynta ayuunbaa waxaan loo la helayna loogu kala kordhinaya adiguna lamid baa tae waxaagiina haba sii muuqdo leannahu labadii shardi baa la waayay can abi hurayrata can اnabiy salى اllahu عalayhi waslm naxwahu rawaa naxw xadiidkaa hore kalu wariyey qaala wuxu uhi inta hore soo wado fain kaana hadduu qofkan wax iibiya yahay qadaahu min amaniha shay-an alaabta lacagteeda hadduu barh sii qaatay famaa baqiya wixii soo hadhay fahuwa uswatu lquramaa daynlayaasha kaluu la mid yahay wa ayuma mri'in halaka halaka bimacnaa maata weeye qof kasta oo dhinta waa kii wax laga iibiyey ogow wa cindahu agtiisana waxa ah mataacu imri'in qof alaabtii bicaynihi laftiisa qofkii wuu dhintay qofkii wax ka iibiyey alaabtiisi baa taalla iqtadaa minhu shay-an kaa wax ka iibiya ama waxa qaato aw lam yaqtadi ama waxba yuu qaadaninbe-e fa huwa kan wax ka iibiyey uswatu lquramaa daynlayaasha kaluu la mid yahay tii unbu xadiidkana sii faahfaahiye oo qof hadduu dhinto oo qof kale oo wax ka iibiyey alaabtiisii ay ag taallo kan dhintay ayay ag taalla ninkan ka iibiyey isagu nooli ama waxa qaato ama yuu qaadanine kol hadduu kuu ka iibiyey dhintay daynlayaashu kusoo darmaya shardigii hore unbuu sii faahfaahinaya xadiidka mid baa dhintay dee kan kale wax ku lihi cayntiisii qaadan maayo daynlayaashu ku biiraya masaladaasina waa masalo axaadiidtaa saxiixa ee caddaysay waxaanay ka jawaabaysaa dadka had iyo jeer wax isku leh khusuumaadkooda qofka asbaabta qofka maamulka looga joojiyo xajriga loogu sameeyana waxaa ka mida lilfalas isaga oo muflis noqday oo caydhoobay oo haddii qofka dayntiisiiba ay ka badan tahay hantigiisa waa laga hakinayaa inuu wax sii wadwadu sii dhaqaajiyo waxani waa wax dadleeyihinoo garsoorkaa ka joojinaya maxkamadda howlaha qaabilsan kadibna dadkiibaa loo qaybinaya wixii baabun fii man axyaa xasiira waxa u baabiyey fii man qof buu u baabiyey axyaa nooleeyey xasiiran ay caajizan xayawaanan caajizan xayawaan daalay oo laga tegey oo bahalkii iyo geerida loo daayey ayuu nooleeyey ma isagaa le mise kii lahaabaa leh xasiirku waa caajis farjic ilbasara karatayni famarjic ilbasara karatayni yanqalib ilayka albasaru khaasi'an wa huwa xasiir haddaad ku celceliso araggii oo daalun baa kugu soo noqon doona xadiidkaa markaa sii iftiimin doona tarjamada can abana ana caamira ashacbiya xadaahu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay waxau yihi man wajada qofka hela daabata neef xoolaa qad cajaza ay ka daaleen canhaa ahluha ehelkeedii waxay ka daaleen ciddii iska lahayd neefkan xoolaahay waxay ka daaleen an yaclifuuha inay calfiyaan inay raashimaan oo ay quudiyaan bay ka daaleenoo way kari waayeen fasayabuuha bimacnaa tarakuuha way iskaga tegeen fa akhadaha isagaa qaatay neefkii fa axyaahaa wuu nooleeyey fa hiya lahu isagaa leh fa hiya iyadu lahu isagay u sugnaatay waynu aragnayoo wakhtigay reer baadiyaho abaaraystaan ama ha guureen ama ha degganaadeenbe xoolaha qaybay iska nacaan oo ama geediga hadha oo la iskaga tagaa marka la qaadi kari waayo isna uu socon waayo ruqo uu noqdo weyd ah ama gaajoodu qablamo qaybna dee guriga duleedkiisaabaa la iskaga tagaayo inaga daayabaa le dacwad iyo bahalkaa cune qiilumahayna kaasi mana noolaanaye marka qof baa isagu gaari kaxaysto waxaa la nacay un ururiyey gaari waaraada intuu kaxaystay ayuu labaraar ka dhigayoo dee wuxuu soo reerihii guuray oo dham wax alla wixii ay ka tegeen buu soo ururiyey beel halkeena buu ku xareeyey caws buu udhigay iyo biyo wuu wada naaxayba dee dadka sumadoodiiba ha lahaadeen xoolahaasi cidi ugu iman maysa ninkaa cid alla cid ugu imanaysa ila uu waa waa la tuuraye neefkii waa la tuura isagaa nooleeyey inta ilaahay ka sokaysa khalaas dee markay soo noqdaan isaguna arikoodii ka badan buu leeyahay war warkaasi fahiya lahu markaa culimmadu haba ka doodeen oo qaarkood ha yidhaahdeen qaar ba waxay qabaan culimmada khilaafka fiqiga ah inay tahay baadidii oo kale oo hadhow haddii dee loogu yimaado laga qaadan karo laakiin xadiidku daahirkiisa marka la eego baadi oo kale maaha waxa weeyaan waa maal daayaca waxaa tuurtay oo kale iminka haddii halkaa alaabaad iska tuurto gurigaaga ka rawixiso birlibaax iyo wixii lamidaba ha ahaato dadka qaarkood gurtaan dee kuma qabsan karaysid hadhow xashiishkaad raacisa banaankaad dhigta si iskarogooyinka u guraan dee dad baa hagaajisto isku tubariday dee hadhow ma odhanaysid anaa lahaan jiray waa lagaa reebaya waxa lagu leeyahay adeer waa maal daa'ica buu ahaaye iskaga khalaas marka maalka daa'ica ama mood ha ahaado ama nool ama biro wuxuu doonaye waa la iska milkii karaa waa la qaadan karaa baabkii luqadadana loo tixgelin maayo iyo baadida qaala fii xadiidi aban waxau ihi qaala cabdullaahi ayaa wuxuu ihi ibnu mascuud faqultu waxaan idhi caman baad xadiidka ka waraysay qaala markaasaa waxa uu yidhi can kayri waaxidin min asxaabi nebi asxaabtii nebiga hal in ka badan tiro badan baan ka wariyay can ishacbiyi yarfacu lxadiida ila nebiy annahu qaala man taraka daabatan bimahl bimahlakin meel ay ku halaagsamayso oo bahalku cunayo faaxyaaha rajul nin baa dhaqaaleeyo nooleeyey fahiya liman axyaaha qofkii nooleeyaale waayo tacab buu galay wax la dayacay buu ku dadaalay kaalin buuxis buu noqday xoolo luma lumi lahaa ama geeri araad iyo gaajo u dhiman lahaa ama bahal cuni lahaa buu isagu ka faa'iideeyey marka waa wax la dhiiriyo wanaagsan masaladaasina waa masalo maxalaal baa mise waa xaraam sharciguu ka jawaabay oo ay tahay runtii inaan dee laga daba iman baabun fi rahani tanna waa rahantii marka rahantu waa kalsoonida waxaynaynu idhaahno rahanna waynu idhahnaa kalsoonina waynu idhaahnaa qofkii daynta aad ku lahayd oo aad tidhaahdo waa intoodi dafirtaa ama idiidaabe bal wax kalsooniya ii dhiib oo halkan ii dhig lacag halkan dhig damaanad waxaan la idhaha ama dee mo xoolo aan sii haysto saas sharcigu uu ogolyay qur-aankana dee ilahay wuxuu ku sheegay aayatu dayn ayuu ku sheegay farihaanun maqbuuda ama faruhunun maqbuuda waa isku mid labada qirabe waa haddii dee kalsoonidii markaa wax la kala qoranaya aanay jirin oo qoraalkii la waayey markhaatiyaashii rahantaaba hala kala qaado can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku waxa uhi labanu dar candhada caanaheeda yuxlabu waa la maali doonaa binafaqatihi quudinta neefka la quudinayo daraaddeed ayaa loo qaadan caanihii idaa kaana marhuunan markuu neefku yahay mid rahanu yaalla wadahru gaadiidkii yurkabu waa la fuuli doonaa binafaqatii weeye isna aniga nafaqatahun buu idhi binafaqatii baa isagana loo fuuli doonaa quudinta la quudiyey ama la calfiyey idaa kaana marhuunan marka uu rahan yahay wa cala aladii qofkii dushiisa waxa oo ku waajiba yarkabu gaadiidka ka dhiganaya hadduu gaadiid yahay wayaxlibu maalaya haddii uu yahay neef irmaan annafaqatu baa lagu leeyahy inuu neefkaa calfiyo oo uu cunno siiyo marka masaladanina waa masalo la kala xukumay labadii qof haddii ay murmi lahaayeen waxaan rahaanta loo dhigay kalsoonida loo haystaa mar waxaa laga yaabaa inuu yahay wax dee mooda ama aan noolayn dhib male kaas marka uu laakiin yahay wax nool dabcan waxaa loo wuxuu dee u baahan yahay dhaqaale iyo kharash iyo cunno iyo cabid buu u baahan yahay marka wixii isaga ka soo baxayey iyo waxa galay baa la isu jarayaa hadduu gaadiidiya waa iska fuuli faraskii iyo awrtii iyo waa la iska raran doonaa rahaanta ahayd dee wixii uu baahan yahayna waa loo qaban doonaa dawadii cunadii iyo calafkii intaaba waa loo qaban doonaa labadaasaa la isu miisaamaya hadduu neef irmaan yahayna waa la iska maali kolkaa wixii u baahan yahayna waa la siin labadaasaa la isu dhigayaa buu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam idan markaa wax dhibiba ma jiro qofkii rahanta looga hayayna kharash kuma socdo oo ma warwarayo qofkii rahantan haystayna kharash kama cararayo waa lagu xisaabin ma laha ee isagaaba dee neefkii dan ku qabo oo u dadaalaya can cumara bni اlkhadaab qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam markaa xadiidkani isagu nuskhadaha qaarkood uu ka maqan yahay matniga iyo shuraaxdaba qaar baanu ku oolinba marka aada si u eegtana kuma cadda inuu baabkan rahanta meesha uu ka soo gelaya kuma cadda sidaa daraaddeed baa nuskhadaha intooda badani ay ka tegeen waa xadiid ka warramaya isjacaylka iyo awliyada ilaahay inay jacaylka ilaahay ku saaxiib yihiin ayuu ka warramaya marka haddii munaasabad looga baadi doonana waa mid aan aada ugu caddayn oo dadban عن cمر بن الخطاب قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi إنa min عibaad اللaahi launaaثa addoomihii ilaahay waxa ka mid ah dad baa ka mid ah ma hm بأنbiyاء nebiyaal ma aha walaa شhuhadاء kuwa dagaalka gaalada ku shahiidayna ma aha يkbiطهm waxa kamanaya ama majeeranaya aلأنbiyاء وشhuhadاء nebiyaashiiyo shuhadadaa derajaday gaadheen haddana jeclaysanaya oo higsanaya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha bimakaanihim bay higsanayaan derajaday ka gaadheen min allahi tacaala ilaahay xaggiisa bal raggan iyaga ah ama dumarkan ilaahay agtiisa derajaday heleen ay aada usii bidhaaminayaan ay jecel yihiin nebiyadiiyo shuhadadu kuwaasaa jira buuhi awliyada ilaahay qaaluu yaa rasuul allahi asxaabtu marka waxay dhahan rasuulkii ilaahay ow tukhbirunaa man hum bal waad noo warrami ama noo sheeg atukhbirunaa bay ka dhigantay mar haddii calaamatulistifhaam taallo atukhbirunaa man hum noo sheegi karaysaa ciddayiin qaala markaa nebigu waxau idhi hum iyagu qowmun waa qolo taxaabbuu isku jeclaaday biruuxi illaah ilaahay ruuxdiisa calaa kayri arxaamin baynahum iyadoon qaraaba ka dhaxaynin ayay ruuxda ilaahay isku jeclaadeen marka laba macnay ruuxullaahi ku macneeyeen bixub illaah jacayl ilaahay daraaddii ay isku jeclaadeen oo dee ruuxdii waxa lagu magacaabay jacaylkii waa noloshii ruuxda oo ruuxdu haddii ay maaragtay weydo jacayl kaa ilaahay ruux qolfoosoo noolayn bay noqonaysa in badanoo culimmada ka midiina waxay ku macneeyeen qur-aanka taxaabu waxay isku jeclaadeen biruuxi illaah bilqur'aan wa biwaxyi illaah وkadlika أwxaynaa إlayka ruuxa min أmrina maa kunta tadri ma اlkitaabu wala اliimaan ilى akhir اlaaya waxaanu kugu soo dejinnay ruux baanu kugu soo dejinay waa qur'aanka marka diin iyo qur'aan bay isku jeclaadeen maaha dad qaraaba isku jecel masale dadka ku adagba weeye inta diin iyo qur'aan un isku jecelay way yartay maanta caalamka way ku yartay sidaa daraaddeed baa wixii yar janno lagu helaa ee dadka ku adag walaa amwaalin yatacaadawnaha xoola aysa siinayaanna iskuma jeclaadeen iskumay jeclaan xigto iyo xoolo midna iskuma jeclaa fa wallaahi baan ku dhaartay buu nebigu uhi inna wujuuhahum la nuur wejigoodu wuu iftiimaya wa innahum calaa nuur nuur bay ku dul sugan yihin laa yakhaafuuna idaa khaafa annaas ma cabsanayaan maalinta ama wakhtiga dad cabsanayo walaa yaxzanuuna idaa xasina annaas mana murugoonayaan marka dadku ay murugoonayaan وqarأa hadihi اlآaية buu akriyey alaa ina أwliyaaءa اllahi laa khawfu عalayhim walaa hum yaxzanuun أwliyada ilaahay alaa hooyay baraarugoo ina أwliyaaءa allah ilaahay awliyadiisa kuwa ilaahay uu taageeraya iyaguna diintiisa taageerayaasha u ah laa khawfu calayhim cabsii dushooda may ahaanin waxa soo socda ay ka cabsadaan walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa ka murugooda wixii tegey dadkaba labadaasaa dhibay adduun iyo aakhiraba waxa ku dhibay wax soo socdana inaad ka baqato wixii tegayna aada wah iyo ah tidhaahdood ka murugooto labadaasuu ilaahay ka daayay marka xadiidku saasuu uga warramayaa qiimaha uu leeyahay isjacaylka ilaahay ilaahay daraaddii la ysku jecel yahay baaburahan dee waad arkaysaa inaanu xidhiir lalahayn saa daraaddeed baa nuskhado badani ay iskaga tegeen baabun fi rajuli ya'kulu min maali waladi waa ninkii oo wax ka cunaya min maali waladihi waladkiisa wiil iyo gabadh mid kasta ha ahaado xoolihiisa macnihii la xalaal iyo xaaraan baynu ka warramaynaa xoolaha carruurtaada ma cuni kartaa haddaad u baahanto baahi jirto oo doonto inaad wax ka isticmaasho ma isticmaali karta xalaal ba ku yihiin axaadiidu nebigu kaga jawaabaya calayhi salaatu wasalaam can cumaarata bni cumayrin can camatihi annaha sa'alat caaishata radia allaahu canha gabadhaasi caaisho waxay weydiisay oo ay ku tidhi fii xijri yatiim dhabtayda waxaa ku jiifa ama fadhiya ama aan hayaaba agoon afa aakulu min maali xoolihiisa wax ma ka cuni karaya waa agoon ay dhashay fa qaalat markaasaa waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yidhi inna min adyabi maa shay waxa ugu xalaalsan waxa ka mid ah waxyaabaha ugu xalaalsan waxaa ka mid ah maa akala arajulu min kasbi qofku waxa uu xooggiisa ka cuno wa waladuhu min kasbihi ubadkiisuna kasabkiisuu ka mid yihi macnaheedu waxa weeye wixii aada shaqaysatay iyo wixii carruurtaadu ay leeyihiin baa isku mid ah waxa aad shaqaysatay inaad cuntaa waa xalaal weyn carruurtaada waxooda inaad wax ka cuntaana wiil iyo gabadh mid kasta ahaado aduguna rag iyo dumar mid kasta ahaoo waa xalaal sidii waxaad shaqaysatay oo kale kasabkaagu ka mid yahay waan laysa lilisaani ilaa maa saca insaankii wuxuu leeyahay oo aakhiro gaadhaya wixii uu shaqaystay ubadkaaga wuxuu kuu soo diray marka waa wixii aad shaqaysatay uun jawaabtii markaa waxay noqotay agoonta aada leedahay hooyadood haddii aad tahay waxooda waxbaad ka cuni kartaa ilow carruurtaadii waa kasabkaagii can caaishata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu qaal rasuulku waxau idhi waladu rajuli ninka ubadkiisu min kasbihi buu ka mid yihi min adyabi kasbihi buu ka mid yihi kasabkiisa iyo xoolihiisa waxa u wanaagsanba weeye fakuluu min amwaalihim carruurta xoolahooda wax ka cuna amarkaasaa buu bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam marka baahida waalidku uu qabo waa ka dabooli karaya wa fii ziyaadatin dheeraad kale waxau ahaa ida ida xtajtum markaa u baahataan wa huwa munkar riwaayadaasi wax jira maaha macnaha waa sida maxfuudkaahi waa inaanay intaasi ku jirin ida xtajtum markaa u baahataan baahila-aan baad isticmaali karta can cabdillaahi bni camr bni caas ana rajulan ata nabiya sala allahu calayhi wasalam nin baa nebiga u yimi nin ayaa rasuulka u yimi fa qaala markaasaa wuxuu idhi yaa rasuul allah inna lii maalan wa walada maal baan leeyahy ubadna waa leeyoo dee goblan ma ihi wa inna waalidii waalidkayga oo aabbihii u jeedo yaxtaaju maali maalkayga yajtaaxu yaxtaaju buu ii qoray laakiin sida nusaq uu badan waa yajtaaxu maali xoolahaygiibuu dhex jiray wuxuu doonayaa yaa inuu aada u qaato macnaha oo xafuujiyo macnaha yajtaaxud waa jiridgoyn baa la odhan jiray dee odaygii baaba alaabtaydii usoo biyaystay buuhi anigo aan goblan ahayn oo dee dadna leh baabu doonya duunyadaydii doonaya inuu qaato qaala markaa nebigu waxau ihi sidii yarku uu u hadlee buurnayd si kasii buuran buu nebiguna ula hadlo wuxuu ihi anta adiga wa maaluka iyo xoolahaaguba liwaalidika waalidkaabaa iska keen leh adigana iyagaa kule xoolahana iyagaa leh inna awlaadakum ubadkiinu min adyabi kasbikum wax soo saarkiina ka ugu xalaalsan weeye fakuluu min kasbi awlaadikum carruurtiinu waxay hayaan wax ka cunaa sidaa darteed baa fiqigeenna islaamiga baab uu ka mid yahay baabu nafaqa marka la marayo baab la yidhaahdo nafaqat lwaalid wa icfaafu lwaalid waalidkii in wixii uu baahan yahay lagu masruufo oo aan sake iyo sadaqo isaga la siinayne masruufkiisu sida ubadkao kale uu waajib u yahay aabbo awoowo hooyo ayeeyo kuwaas oo dhan dadkaan sekada la siinayne masruufka la siinayo weeye sidoo kale wuxuu leeyahy waxaa loo yaqaana icfaaf icfaafkaasoo ah in loo guuriyo hadduu guur u baahan yahay odaygiiyo islaam mid kastaba ha ahaade ile marba islaantiina u baahan kartaa iyaduna mid ay ku janibta ama ku baarkin garayse in laga bixiyo oo waalid weladku uu ka bixiyo muxuu ku falayaa u weynaada inaanu odhan weye oanu niiqniiq keenin hadduu qofkii hollado odaygii waa inuu kharashkiisao dhan inanku qaba oo inantu ay qabtaa inantu hadday xoolo leedahay wey xoolaha ninkeeda maaha xoolaha ninka dee cid kalaalo waa inaga arki doona waa laga jawaabaya taa laakiin inantu xoolahay leedahay ama inanku xooluhu leeyahay waalidkaa aynu carabka soo marin oo dhan waa looga guurinayaaoo waa laga biilinayaa oo isaga laftiisu intuu doonu iska qaadanaya khalaas waaya marka waa kaafiyo kala dheeri dad badani siday u qabaan bay ka fogta marka la eego xagga milki ahaan ubadkii way milkisan yihin oo wixii isagaa leh laakiin macnaheedu waxa weeye wuu kula leeyahay waa saasunbay u socota culimmada qaarkood oo yidhaahda waa markuu baahan yahayna kuma cadda naska riwaayada sheegaysa baahiduna waxay ahayd un riwaayo munkara ah laakiin riwaayonka macruufka ahi waxa weeye waa inuu kula leeyahy idan dee sharcigu halkaa wuxuu u dhigay sharcigu waa xakiimo waxba ma seegaan wax walba ilaahay wuu ogyahay subxaana wa tacaala haddii waalidka la eega naxariistiisa ma aha mid ku xadgudbayo oo ku ciyaarayo oo baabi'inaya xoolaha ubadkiisa wiil iyo gabadh mid kastaba ha ahaada hadduu miyir qaboonu waa layn hadduu dee balwaawi yahay liiska waalidu ku jiraa oo kaa la soo dayn maayo maxkamaddan sooba daynay nin balwaawi oo miliqsanaya oo isagu dee wuu walfay waalidkaasi dhag la qabta male haddii waalidkii walfay jaadiya sigaar ku waashay la idhaahdo ku dhaqaaji bakhaar ku rawxinaya markaa qolyaha iyaga mubadiriin baa la idhaha mubadir weeye waalidkaa balwaawigu waa mubadir oo lagu sii dayn maayo waa laga joojinaya hadduu waalan yahay iyo hadduu asaasaqay iyo haddii uu markaa cadaawadi ay hayso xaalado kale weeye taas laakiin waalidku markuu caadi yahay kuma tasa xoolaha kuma ciyaaro ubadkiisa isagaa la korinayo u barbaarinayo oo u ilaalinayo oo wuxuu ka qaata wax yar u baahan yahay weeye waa sharcigu waa xikmaddiisuu leeyahay baabun fi rajuli yaakudu xaqahu min taxti yadi baabun fi rajul nin buu u baabiye ama qof ya'kudu qaadanaya xaqahu xaqiisii wuxuu ka soo qaadanayaa man cid buu ka qaadanayaa taxta yadihi isagu uu hoos joogo wuxuu wax ka xadayaa ciddii maamulaysa ya'kudu xaqahu qofkani xaqiisii wuxuu ka qaadanayaa man cid buu ka qaadanayaa taxta yadihi gacantiisa uu ku jiro macnaa ciddii isaga maamulka u ahayd ayuu wixii uu ku lahaa ka qaadanayaa isagoon ogeynba taana sharcigu u saamaxay oo wixii aada adigu leedahay ee sharcigu kuu saamaxay iyada oo aanu ogeyn kii kaa hayay waad ka qaadan kartaa ilaa waxa weeyaan waa gashi baxun wey si aan toos ahayn oo dadban ayaad u gashi bixisay isaga laftiisa wuu ku dhagayoone can caaisha anna hindan uma mucaawiya mucaawiye hooyadii hindaa la odhan jiray abu sufyaan xaaskiisii weeye jaa-ad rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama faqaalat nebi maxamed intay u timid baa waxay tidhi ina abaa sufyaana rajulu shaxiix ninka abi sufyaan la idhaahdo ninkayga ay bay leedahay waa waa bakiil wainahu isagu laa yucdiinii ima siinaya maa yakfiinii wa baniy maa yakfiinii wax aniga igu filan wa baniya iyo inamadayda ama ubadkayga wax igu filan nama siiyo waa nagu suququlinayaa fahal calaya junaax dushayda dembi miyuu saaran yahi an aakuda inaan ka qaato min maalihi xoolihiisa shay-an wax inaan ka qaato isagoon ogeyn qaala markaa nebigu waxau uhi khudii waxaad qaadataa maa shay qaado yakfiiki biilahaan kugu filan wa baniiki iyo carruurtaada wiilashaada bilmacruuf si wanaagsan oo sama ah oo sharcigu ogol yahay oon xadgudub lahaynoo tudhaale ku jiro u qaado qaydkaasaa ku xidhan laba qayd baa ku xidhan qaydka hore waxa weeye wax adiga kugu filan biilahaan qaydka labaada ku xidhan waxa weeye wax sharcigu ogol yahay dabar baa loo sameeyey maaha wax sii daysan oo mudlaqa marka haddii masaariifteedu boqol kun ay ahayd uu konton siiyey kontonka kaley ku darsan kartaa haddii mararka qaarkood uu wax ay u baahnaayeen uu siin waayey way qaadan kartaa saasuu markaa sharcigu ogolaaday wax loo baneeyo wey macnaheed waxa weeye xaq uu qofkani lahaayoo laga duutiyo wey masaariif reerku uu baahnaa isaguna uu hayay oo waajib ku ahayd oo uu hagraday wey marka sheekhu kolkaad baabka eegto waxa uu ka faa'iideeyey si caamuu uga faa'iideeyeyoo cidda taxta yadihi adigu aada hoos joogto sida gabadhaniba ninkeeda ay u hoos joogto ama ku maamusha ama saas oo kale oo xaqaagii haya aada ku lahayd dayn baad ku lahayd ama xuquuq baad ku lahayd wuxuu xadiidku saamaxayaa isagoon ogeyn inaad qaadan karto adigoon dheeraad ku darayn wixii dheeraad aad kaga dartaa dee waa dulmi laakiin waxaa mar walba berber yaalla haddii sharciguna dee tixgelinaya haddii aan fitna ka imanayn oo waxaa qawaaciddeena ka mid ah dafcu lmafaasid awlaa min jalbi lmasaalix in balaayada la iska reebo ayaa ka fiican in wax lasoo kororhsado oo inaad qofkii dayntaadii ka qaadato masaariif ka kororhsataa waa maslaxad laakiin ka warran hadday mafsado ka weyni ka imanayso oo qofkan maamulka kuwa ama madaxda kugu ah maalkii aada haysay haddii aad wixii qaadato way ka daraysaa waxaa yar waa lagaa raacaya ma shaqadaa lagaa eriyaa ma waa lagu xidhayaa ma waa lagu maxkamadaynayaa ama waa lagu dilayaa dee miyaanad ka darin qaxwaha yaraad qaadatay waad eeday marka fitna ka jirta mafsadadaa waa la iska daynaya sidoo kale gabadha laftigeedii haddii la yidhi way qaadan kartaa oo bal ka waran uu furayaba hadduu ogaado hadduu ogaado inay qasnadiisii u dhacday ama jeefkiisi hawadu u diraya reerkiiba uu burburaya dafcu lmafaasidi awlaa min jalbi lmasaalix marka ha weydiisato calaa kulli xaal dee nusuusta waa la isla akhriyaya can yuusufa bni mahak waxaa kaloo xadiidka intaynaan dhaafinna dee uu muujinayaa in dee wax ka sheegiddii qofka maqani ay bannaan tahay markay baahi timaado sida kolka garsoorka la joogoo kale nin dhanoo odaygeedii oho maqan oo islaama bay leeda waa bakhiil nebiguna muu odhanaa xamanin odaygae dee ka daa magacaah magaca ha u bixinina ka daa way kaliftayoo waa garsoorka hortiisa hebel waa caynkaa waa la odhanaya asxaabtuna nebiga hortiisa way ka odhan jireen waa wuxuu qofku xaqu leeya qur-aankuna baneeyey laa yuxib llahu ljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulim qofka la dulmiyey hadal xun wuu odhan karaa kor buu u qaadi karaa can caaishata qaalat waxay tihi jaaءat hindun ila nabiyi salى اllahu alayhi wasalam faqaalat ya rasuula اllahi ina abaa sufyaana rajulu mumsik waa nin ku dugleeyo ah wuu ku dhegan yahay dhaalkii naalka la odhan jiray waa la jeclo adagii fahal calaya min xaraj dushayda dembi miyuu saaran yahay an unfiqa calaa ciyaali ciyaalkiisa inaan wax ka siiyo min maalihi xoolihiisa oo aan isu jaro uun maalkiisa iyo ciyaalkiisa inaan isku beeliyo bigayri idnihi isagoon fasixin faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waxau uhi laa xaraja calayk taa dembi kaama haysto laa xaraja calayki dembi kaama haysta an tunfiqii biاlmacruuf si wanaagsan inaad wax uga biiliso an tunfiqii alayhi wey an tunfiqii biاlmacruuf laa xaraja calayki an tunfiqii biاlmacruuf calayhim haddii la yidhahdana waa carruurta un an tunfiqii calayhim bilmacruuf markaas sidaasaa loo saamaxayo mar walbana waxaa jira wax la yidhaahdo shay kuu bannaan wax ka sii awlaysan inuu jiro oo ka sii wanaagsan oo way ka tanaasuli karaan iyadiiyo ciyaalkuba iyagoo ilaalinaya wada socodka qoyska iyo raali noqoshaha iyo kalsoonida qofkani wuxuu xaq u leeyahy mar walba inuu qaataa daruuri maaha in allaha yaamuru bilcadli walixsaan cadaaladiina waa lagu faro oo xaq baad u leedahay ixsaanna waa lagu faray inaad iska dayso oo gabadho ay tanaasusho wixii ay xaq u lahayd si asxaabtii dumarkii asxaabtuba raggooda ugu tanaasuli jireen waxa kale oo dee kaba sii wanaagsan wixii uu qofkani xaq u leeyahy inuu weydiisto oo uu ku doodu qofkii ku qanciyo odhaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaasaan u baahannahay waxaa iyo waxaana waa nala siiya waxaasaa dhiban de waxaanu doonaynaa inaad noogu darto isqancintaas hadduu shaqaale yahay iyo hadduu ubadkii waalidka la hadlaya yahay iyo hadduu madaxdii raciyaddu ay la hadlaysay iyo haddii ay xaaskii tahay qof waliba qancintaa waxwalba ka wanaagsan litabqa iqa baynahumaa si kalsoonidii u jirto can yuusufa bni mahak almaki qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa aktubu lifulanin ninka hebel la yidhaahdo waxaan u qori jiray nafaqata aytaam caruur biilkood baan u qori jiray kaana weliyahum wuu isagu weligood ahaa hebel hebelkaa muu sheegin oo muu magacaabin nin baa weli u ahaa carruur yaryaroo ka mas-uul ahaa marka aniguna karaani baanu ahaa biilkoodaan qori jiray fakaalatuuhu waxay qaldeen bialfi dirham kun dirham ayay suldaareen oo u ilduufay faaddaahaa ilayhim dee wuu siiyey iyagii isagaa lahaa laakiin iyagii buu siiye oo wuxuu mooday inay leeyihiin fa adragtu lahum iyagii baan gaadhay min maalihim xoolahoodii waxaan ka gaadhay midlayhaa labanlaabkeed oo laba kun ayaan xoolahoodii ka soo qabtay qaala wuxuu uhi qultu waxaan idhi aqbidu alalfa kunkii aan ka soo jaro alladii kunkaasoo dahabuu bihi minka ay kaala tegeen agoontu kun bay ku cawareene laba kun baan hadda ka hayaae ile wax xisaabihiie dee aan ka jaro qaala wuxu uhi laa ha iga jarin waa si aynu ka hadlayni xaq waan u lehay laakiin ixsaan baan samaynaya xadaanii abi aabbahay wuxuu ii sheegay annahu samica rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul inuu maqlay nebiga oo leh addi lamaanata amaanada sii oo gaadhsiiyo u gudo ilaa man itamanaka cidda ku aamintay walaa takun man khaanak cidda ku khiyaamaysa ha khiyaamayn marka ammaanadaygu leeyiin waan gaadhsiinayaa ubadkan agoontaa haddee waxay khiyaameeyeenna waxba anugu khiyaamayn maayo oo iyagoon ogeyn adeer ha iga jarin marka waa isla baabkii uun baabkii imika aynu marayna wey abi hurairana waa kaas isaga laftiisaba xadiidka toos buu nabiga u wariyay addi amaanata ilaa man itamanaka walaa takun man khaanak marka iyada oo sharcigu uu kuuba baneeyey qofkii wax kaa hayay axaadiidaa hore banaysa inaad ka qaadan karto haddana dee khaa'in buu kugu tuhmayaa qofkii markaad tidhaahdo waxaan goostay intaydii inaad goosatay u qaadan maayo inaad cawartood khiyaamaysay buu uqaadanaya waar waxaagii waan kuu laakiin intaasaan kugu lahaa de intii umaan la hadhay wadeer maxaad ii khiyaamaysay xalaal iftin baan la qashaaye maad ii soo badheedhin maad igu soo eeday sid wixii aada xaqiigu leedahay maxaad dhexda ugu fadhiisatay marka sawir khiyaamay u ogaanaysa marka sababta uu halkan ugu wada sheegay axaadiista hore a waad qaadan kartaa iyo kan kale qofkii ha ka qaadanin bay u ogaanaysa marka inaad weydiiso oo aada soo caddaysa oo aada garsoorka horgeysood ku dacwidaabaa fiican masaladaasina waa masalo kale oo xalaal iyo xaaraan dhinaca ay raacayso lagu caddeeyey xalaashiiyo xaaraantiiyo fiqa almucaamalaat baynu ku jirnaa baabun fii qabuuli alhadaaya hadiyadda iyo aqbalkeeda ayaa laga warramaya can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana yaqbalu lhadiya hadiyadda nebi maxamed wuu aqbali jiray cidda soo siisa walow gaalaba haadeena uu ka aqbali jiray wa yuhiibu calayha waanu ka abaalin jiray waanu ka uga abaalgudi jiray cidda hadiyadda siisay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka way bannaan tahay hadiyadda iyada ixtiraamka iyo maamuuska ula socdo xalaalna weeye mar haddii aanu qofku qaadigii iyo ciddii maamulka ahayd kiisu u hayo daraaddeed aan u siinayn can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi waaym ullah ilaahay baan ku dhaartee laa aqbalu ma aqbalaya buu nebigu idhi bacda yowmi haada maalinkaygan kadib min axadin hadiya qofnaba hadiyad ka aqbali maayo maanta kadib ilaa an yakuuna inuu yahay qofkaasi muhaajiran qurashiyan aw nasraaniyan aw cafwan aw ansaariyan aw dawsiyan aw thaqafiya dhowrkaa qabiilo inuu ka soo jeeda mooyaane muhaajiriintu waa la garanaya waa asxaabtii xulka ahaa reer quraysheed ansaartii madiina reer daws iyo reer thaqiif dadkaasoo iyagu gobonnimo dheeraada leh oo aan ka daba tegin wixii ay hadiyad iyo hibo u bixiyaan mooyaane dadkaa kale maanta kadib qisada kutubtii hore aynu kusoo marnay in nebiga qolyihii hadiyadda siyaa ku dhibeen ama tar sheegasho iyo mushkilada ay kaga timi marka wuxuu ihi wax dambe dadka hadiyadooda ha layga joojiy marka halkaa waxa aynu ka faidaysanay hadiyaddii waa la aqbalaya haddaan hawli la socon haddii laakiin ay hawli la socoto dee waad iska dayn ila ilaahay baa wuxu uhi walaa tamnun tastakthiru walaa tamnun maniha samayna waxa bixini tastakthiru adigoo badsasho doonaya dadka qaarkood baa badsasho doonaya oo wuxuu leeyahay hebel aan u dhiibo anaa kaga badsanaye dabeetana markuu dhiibaabuu ka daba imanaya wuxuu leeyahay dee maalin heblaayo amba wan baan kuu qalaye dee adna raashinii qaad ermihii qaarkood baa saa yara isticmaala dee berigii aada noo soo heetay aad baanu kuu soo horiyeynay siyaaro fiican iyo goyn iyo qaadhanna waa ku siinay dee annana maantaanu maraynaa walaa tamnuun tastaktiru mar haddii wixii fiiladaa isdaba socda ay noqdaan iska dayntooda uu nebigu tamaniyay calayhi salaatu wasalaam baabun fi rujuuci baabu rujuuci fi lhiba hibadii la bixiyey oo ah qofkii wax loogu deeqay ku noqoshadeedu miyay bannaan tahay sharcigaa ka jawaabay can ibni cabbaasin can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulku waxa uu yidhi alcaa'idu fii hibatihi wixii uu bixiye ka ku noqonayaa kaalcaa'idi fii qayh wuxuu la mid yahay kii ku noqday hunqaacadiisoo kale wa qaala qataata waxau uhi walaa naclamu lqaya annagu hunqaacadana uma naqaano ilaa xaraaman un baanu u naqaanaa hunqaaco xalaala ma ogin buu ihi qataata taabiciga imaamkaa jaliilka ah hunqaaco xaaraan un baanu naqaanaa maxsuulka lagala soo baxay waxa weeye waa xaaraan se hunqaacadu xaaraan untun bay dee tanna xaaraan untay xaaraan wixii lagu shabahaysna waa xaaraan buu kuleeyahay can ibni cumara wabni cabbaasi can الnabiy salى اllahu عalayh waslama qaal laa yaxilu lirajulin qof xalaalu maaha an yucdiya cadiya inuu deeq bixiyo hibo hadiyad sadaqad magacaad bixi intoo dhan baa cadiyadana koobaysa aw yahaba hiba ama hibe uu bixiyo fayarjica fiiha uu ku noqdo xalaal maaha intuu deeq bixiyo inuu ku noqdo xalaal maaha ila alwaalid waalidkii mooyaane fii maa yucdii waladah waladkiisa wixii uu siiyo wuu ku noqon karaa naxariistaa meesha taallo siduu ugu noqdaa way adagtahay hadduu waalidku waladka wax siiyo oo uu ku noqdo macnaheedu waxa weeye uma qalma in wax la siiyo maalkiibuu ku ciyaaray ku xadgudbay marka taa sharcigaa xaq u siiyey wa mathalu aladii yucdi alcadiya qofka wax bixiyey tilmaantiisu waxay ka dhigan tahay uma yarjicu fiiha ay ku noqonayaan qofka wax bixiyey ee dib wixii uu bixiyey uga daba tegee ku noqday wuxuu ka dhigan yahay kamahali اlkalbi ya'kul ay wax cunaya faidaa shabica qaa'a markuu dhargana wuu hunqaacaya uma caada fii qayih hunqaacadiisuu ku noqonaya sawirkaasoo kale u leeyahy sawirkaas foolxumaduu kula leeyahay un weeye qofkana ay baa lagu shabahay oo xayawaanada kuwii liitay la isku caayayaa waxaa lagu shabahay hunqaaco waxaa saddexaadoo lagu shabahay nijaas inuu dib u cunay can cabdillaahi bni camrin an can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu yihi rasuulku mahalu ladii yastariddu maa wahaba qofka soo ceshanayo wixii uu bixiyey kamahali اlkayb kamahali اlkalbi yaqii waa ay hunqaacayoo kale faya'kulu qay'ah hunqaacadiisuu cunayaa faida staradda alwaahib marka uu waahibkii waxibeeye soo ceshado falyuwaqaf ha la joojiyo falyucaraf ha la aqoonsiiyo ha loo sheego bima staradda waxaanuu soo ceshaday uma liyudfac ilayhi ha loo dhiibo markaa la aqoonsiiyey kadib maa wahaba wixii uu hibeeyey macnaha haddii uu ku noqdo ha la joojiyo ha la yidha hortaa qaadana kaadi waxaanaad qaadanayso horta ogow waa hunqaaco ay hadduu nin miyir qaba yahay wuu iskaga noqon haddii uu kalena uma li uma liyudfac ilayhi maa wahaba kadibna ha loo dhiiba hadduu ka hadhi waayo idhahdo maca hunqaacadeeda iska keen annagaa lehe hadduu yidhaahdo marka xadiidku wuxuu soo kordhiyey uun falyuwaqaf falyucaraf bima starad intoo wixii la joojiyo hortoon yaan horay laga siinina inaanu jaalibahayo aanu garanayn baa laga yaabaaye ha la hakiyo hana loo sheego xumaantuu leeyahy hadduu diidana ha ku go-e ha la siiyo wey marka waxay isweydiin la goormuu ku noqon karaa qofku qabla alqabdi wa bacda alqabdi waa goorma marka la eego masaa'ilkan xadiidkuu ka warramayaa waxay u egyihin wallahu aclam qabla alqabdi mael qof baa tidhi gurigaa adaa leh gaadhigaa adigaa leh intaanu kaa guddooman baad ku noqonaysa waad siisay laakiin lamuu wareegin markaasaad ku noqotay kol haddii aanu kaala wareegin milkigii baan dhammaystirnayn milkigii ma dhammaystirna lahaanshihii wuu kaaga noqon karaa laakiin dee waa hunqaacadii un haddii laakiin aada la wareegtay wixii oo aada gacanta ku dhigtay lama kuma noqon karo nin wuu xiiqayaa un ama wuu daalayaa hadduu wixii oo aada qibdootay doono inuu la wareego oo uu kaa daba yimaado dee qofkaoo iska siiyaa waa halkeeda hadduu qofku iska siiyo wuxuu leeyahay buu markaa siiyey ila waad milkiday waxaad ku milkiday la wareegidii iyo guddoomasadii marka haddii aada iska siiso waxaad leedahay dee cudurkan way ku noqon laakiin lama wareegi kara markaa hibada waxa shardiya iyo wixii mumtalakaad oo dhan in lala wareego sidaa daraaddeed baa qofkii doonaya waxan inuu qaato la siiyey si xalaala loo siiyey si u dhammaystiro siintan iyo hibadan waa inuu gebagabeeyaa la wareega oo qoraalka lagu caddeeya hebel hebel xasan siiyey aniguna waan la wareegay saacaddaa laga bilaabo furayaashiisi iyo takhliyadiisi iyo wixii u qaato masaladaasina waa masalo ku xisaabtankeeda leh mar walbana xurmadii way jirtaa qabla alqabdi wa bacda alqabdi mar walba xaaraannimadii way jirtaa qofkan wixii inuu ku noqday waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay u qabaan waxyaabo hibadaasa inuu weli sii leeyahay marka waaqiceenna in wax laga soo daro laga tusaaleeyo waa muhiim waxaa ka mid masala rag oo kale ninbaa dahab buu siinayaa xaaskiisa kolka ay isqabsadaan uu furayo ayaa wuxuu leeyahay meher buu ahaa keed sheegaysa intii boqolkii garaanan siiyeyba waxa aan u siiyey meherkeedii buu ahaa waa niyadu ka daba tuuray moogti markii ay isqabsadeen marka horena dee inay qaadato oo hanti u noqdo isugu qurxisaa buu u siiyo mariin ahaan buu u siiyey marka niyadaa ka daba tuurkii maa tasix isagaa waxaa lagu dhaarinayaa inay meher ahayd oo aanay ahayn hibo ku dhaaro caddayn baa taalla iyo dhaaro waxaa sidoo kale ah dadku markay had iyo jeer isjecel yihiin waxbay isa siiyaan saaxiibadoo kale maaragtay dadkaa xidhiidhku uu ka dhaxeeyo goordha markay isa seegaan bay ku noqdaan u idhaahda makii waar waxa igii horena ha soo celiyo marka kol haddii uu qaatay qofkaasi kagama noqon karayo weligoodba cadaawad kastaa dhex marto waxaa kaloo sidoo kale ah rag iyo dumarku marka ay xaas yihiin ay isa seegaan ninkiiba wuxuu leeyahay waxaan rabaa mar haddii gabadhii aan xilo waayey dee xoolahii ku baxo dhan ninkuaba waa inuu xelaa helaa ama xoolo helaa waan rabaa meherkii yaradkiina waan rabaa gabaatigii iyo geed fadhiisigiina waan rabaa intaba ha laygu shubo meherka haa uu odhan karaa falaa junaaxa calayhima fii ma ftadat bihi waa la yidhi wixii ay markaa qaadatay iyo meher ahaa way wuu dee codsan karaa laakiin yaradki iyo gabaatigu maxay ahaayeen ma gabadhaa la siiyey mise caailada iyo tolkaa la siiyey iyagu hibe iyo hadiyad bay ahaan hibe waxay ahaa hadiyad lagu maamuso lagu ixtiraamay dadka qaraabada ah oo loo qadimay bay ahaayeen marka nafsa shaytanun bay noqonaysaa wax sodog iyo sodohdii ku quusteen ama tolkiiba la kala tagu akalay soo akhira toosi maayo ninka yidhaahda isiina ee ku doodana dee garsoorka hortiisa ceeb iyo caydhunbaa ka raacaya marka waxyaabaha ha la ogaado yaan lasoo akhira toosin wax bere hore ka dhaqaajiyo inahaasina waa mulaaxadaad mudan kuwaa iyo qaar kaloo lamid oo badan baa jiro oo runtii u baahan in dadku ay ka feejignaadaan oo gartaada intaanad geedka tegin baa la akhristaa si aanad ugu fashilmin marka qofka muslimka ahi wixii uu bixiyey ilaahay agtiisa uu dhigto wuu ka hadhayaa baabun fi lhadiyati liqadaai alxaaja baabun fi lhadiya hadiyad la bixiyey maxaa loo bixiyey liqadaai alxaajati muraad la qumiyey ama muraad qof loo dhameeyey iyo wasta aad qof u samaysay inaad hadiyad ku qaadato sharcigu muxuu ka yidhi can abi umaamata can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala rasuulku waxau ihi man shafaca liakhiihi qofka walaalkii u ergeeya bishafaacatin ergo faahdaa lahu markaasuu siiyey hadiyatan calayha hadiyad buu ku siiyey ergadaa daraaddeed faqabilahaa kiina wuu qaatay faqad ataa wuxuu la yimi baaban cadiiman albaab weyn min abwaabi riba oo albaabada ribada ka mid ah noocyada ribada mid ka mida buu xambaartuu qaatay macnaa qof xaquu leeya raadinaya dulmi maaha xaquu leeya buu raadinaya oo wax kastaba ha ahaadee dee maal iyo manfaco ah ayuu raadinayaa adigina waad garab gashayoo ama waxaad uga ergeysay waalidkii ama ninkii haddii ay xaas ahay ama madaxdii baad uga ergeysay kadibna wixii baa la siiyey inaad ku baarkin garayso oo tidhaahdo dee ana way kan ana haahunaa hawshii kol hadday soo dhammaatay dee way kan wax kale maayo dee intaadanaynu u geed fadhinaa oo sidaa aad wax kaga qaadato ama ood garaacasho kaga qaadato ama isaguba uu kuu gartuu kuhaado adigii arrin weyn soo dhameeye dee waxaanaynu soo qaadanay sheerkiisaad leedahay ribo weyn bay ayuu ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la doonaya waman yashfac shafaacatan xasana shafaaca xasana ayaa la doonaya ergo wanaagsani waxay ahayd inaanad ka daba tegin oo adduunyo ku doonin laakiin odaygii iyo madaxdii iyo acyaanta mid kastoo ka mid ahoo erge gala haddii uu wax doono waa wastadiisaa wax ku doono waa weji maal weji maal iyo afkumaal iyo wixii aynu akhrihi jirnay soo maad garan dee wejigiisanuu qofka u dhigay buu maalay marka taana waa wuxuu ka digay nebigu calayhi salaatu wasalaam baabun fi rajuli nin buu u baab yahay kaasoo yufadilu dheeraad siinaya bacda waladihi caruurtiisa qaarkood fi nuxl cadiyada iyo deeqda macnaa deeqdii oo waalidku u kala badiyey carruurtii ayaa sharcigu isagana diiday carruurta waxaa loo kala badin karaa haddii aynu qadinno baabkan xoogaabuu soconaya axaadiidtaa soo noqnoqonaysa marka hore masaladan tilmaanteeda waa sa aynu sheegno dadku qofku carruurtii u dhalay ama awowga u ahaa hadduu wax siinayo waa inuu wada siiyaa tacriifku waa ka waa siinta baabka qaadle tacriifkii wey waa siintaa wax siinayo marka laga hadlayo xukumkeedana axaadiidta waxaynu ku arkaynaa oo nebigu caddeey inaanay bannaanayn in carruurtii qaarna wax la siiyo qaarna la qadiyo yay bannaanaanine maxaaraanba mise waa karaahiyo labada qowlba culimmadu way ku tegeen waxaase loo badan yahay inay xaaraantay xaaraan ha ahaatee haddii qofkii la siiyey oo uu qaatay miyaa laga soo celinayaa mise saasuu waladkii ku qaadanayaa culimmadu waxay u badan yihiin uu kol hadduu guddoontay oo uu qaatay xaaraanba ha ahaatee way ansaxaysaa way socotay waxsiintaasi taasina waa masalo kale ay u badan yihiin waxaa kaloo isaguna la isweydiiyey carruurta marka wax la siinayo ma waxaa loo siinayaa habkii dhaxalka oo kale mise wiil iyo gabadh waa la isu leegaysiinaya iyana waa masalo jirto khilaafiya culimada qaarkood waxay leeyihiin dee meeshii dhaxal ma ah waa siin marka wiil iyo gabadh wuu isu leegaysiin karaa waalidku sidii dhaxalkana waa la sheegay in loogu qaybinayo waxaa kaloo iyaduna isweydiin la miyaa loo kala badin karaa isula eegaysiin iyo dhaxalkii garanay laakiin ma loo kala badin karaa taana iyadana khilaaf baa ka jooga laakiin culimadu uma badna ama waa in la isula eegaysiiye ama waa in sidii dhaxalka lagu wadaa waxa iyadu aan muran lahayn calaa xasabi alxaajaati waduruuf marka la ega xagga baahiyaha hadduu midi faqiir yahay u baahan yahay midina aanu iska ladan yahay waa dabcan dee way kala duwan yihiin sidoo kale hadduu midi wax baranaya midna aanu waxba baranaynin waa kala bayri karaan hadduu midi naafo yahay ka kalena caafimaad qabo kan waxyaabo dheeraada lagu bixin karaa wixii baahiyaha noocaas oo kale ahi waa arrin khaas ahoo iyadu aan maaragtay soo gelayn hadduu midi guursanaya kuwa kalena aanay diyaarba ahayn dee waa la siin saasaa loo wadaya mar walba laakiin marka baahidaa laga yimaado adag in waalidkii uu caruurtii ku xisaabtamo cadaaladda u ilaaliyo waa daruuri can inucmaan ibni bashiir qaala wuxuu ihi anxalanii abi nuxlan aabbahay deeq buu isiiyey wa fii lafdin nixlatan cadii uu isiiyey khulaaman lahu walad addoon uu lahaa buu isiiyey qaala wuxuu ihi faqaalat ummii hooyaday baa waxay faqaalat lahu ummii hooyaday aabbahay waxay ku tidhi camratu bintu rawaaxa magacaa weeye meelo badan buu majhuul ku yahay magaceedu iyo halkan waa lagu cayimay nucmaan hooyadii magacaasaa la odhan jiray iiti rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam faashhidhu nebiga u tagoo markhaati geli inanka way jeclayd si waxsiintani ay u cuslaato rasuulka horgeeday markhaati uga dhig faata nabiya sala allahu calayhi wasalama faashhada markaa nebigu u geeyey markhaati buu uga dhigay fadakara daalika lahu arrintii buu u sheegay oo ihi inankan unbaa siiyey faqaala lahu markaasaa wuxuu yidhi siduu ugu sheegay waa sidan innii naxaltu bni annucmaana nuxlan inankayga nucmaan laydhaha haddaan bashiir ahay deeqdanaan siiyo addoonkanaan siiyey wa ina camrata sa'alatnii xaaskaygii camrina waxay weydiisay an ushiidaka calaa daalik arrintan inaan markhaati kaaga dhiga si ay miisaan u yeelato qaala markaa nebigu waxau ihi alaka waladun siwaah carruur kale miyaad leedahay bashiirow qaala qultu nacam waan leeyahy qaala wuxuu idhi fakullahum acطayta dhammaantood miyaad wada siisay mila maa acطayta nucmaan nucmaan waxaad siisay oo kale qaala laa maya bu qaala wuxuu ihi haadaa jawr tani waa dulmi xaqdarra weeye wa fii lafdin haadaa kani talji'atun waa eex buui aada markaa dee dhinac u leexatay faashhid markhaati geli calaa haada kayri cid aan aniga ahayn cid aan aniga ahayn markhaati uga dhig buuri wa fii lafdin alaysa yasuruk oo miyaanay kaa farxinaynin nucmaanow bashiirow an yakuunuu inay noqdaan carruurtu laka adiga fi lbiri xagga samafalka walutfi iyo naxariista sawaa kuwa kuu siman ma jeceshahay inay noqdaan qaala nacam buuri qaala wuxuu ihi faashhid calaa haada deeqda noocana waxaad markhaati uga dhigtaa khayrii cid kale marka madhab shaaficiya rag kale waa markay leeyihiin way ansaxaysaa dee waa masa waa erayaday daliishanayaan oo markuu nebigu yidhi waar anigu markhaati ka noqon maaye cid kale markhaati uga dhig wuu saxeexay wuu sii daaya weeye laakiin shahaadadiisiibuu la hadhay sidii qofka daynta lagu leeyahayda uu nebigu u odhan jiray ku tukada anigu ku tukan maaye markaa markhaatigiisu waa mid weyn oo maaragtay dadka kale ka weynka rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka halkaa waxaa laga fahmayaa yaanay wanaagsanaanin laakiin inay ansaxaysa bay leeyihin culimada kale jumhuurtuna waxay leeyihiin faashhid calaa haada hayri waa hanjabaad macnaha sidii loo yidhi idaa lam tastaxfis nacma ashid waxaad doonayso sameey oo kale war aniga idhaafi meeshaad doonaysa mari oo kale iyadoo la yidhi oo kale marka waa nooc hanjabaadehe maaha fasaxaad waa qadiya fi fahmi nas naska sida loo fahmayo ayaa markaa keenaysa khilaafka in la isku khilaafo midda kale jawr buu nebigu ku tilmaamay midda saddexaad raddahu baa soo socotay inuu celiyey marka waa jawr iyo cidaan aniga ahayn markhaati ka dhig iyo inuu celiyeyba uu ihi socon mayso intaa marka la isku daro maa yamshi bay ka fahmayen ina allahum calayka min alxaq carruurtaadii xaq waxay kugu leeyiin an tacdila baynahum inaad u cadaalad samayso kamaa ana laka calayhim sidaad adiguba ugu leedahay iyaga min alxaqi an yabaruuk inay kuu samafalaan wa fii riwaayatin qaala bacduhum culimada qaarkood waxay ku dareen akula baniik carruurtaadoo dhan walad iyo baniika labadaba akula baniika waa wiilashii bay sheegaysaa waladna maca alhabliibaa ku jira wa qaala bacduhum waladika walad iyo baniin farqiga udhexeeya waa intaa marka looma kala eexanayo wiil iyo gabadh wa fii lafdin alaka banuuna siwaahu marka riwaayinka qaarkoodna wiilal bay sheegayaan qaarkoodna macal hablahay ku darayaan oo walad bay sheegayan waladkiina hablii baa soo gelaya wa fii lafdin alaka waladun hayru macnaha waxa weeyaan erayadan wuxuu usoo celcelinayaa haddii baniin la idhaahdo dee waa gaar oo waa wiilashii unbay ku goonintah haddii walad la yidhaahdana waa macal hablihii marka way isfasirayaan riwaayonka can inucmaan ibni bashiirin qaala acdaahu abaahu ghulaama faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam a hada algulaam waar muxuu ahaa nucmaan addoonkanaad wadataa qaala qaala wuxuu uhi ghulaami acdaanihi abi dee aabbahay baa siiyey qaala wuxuu ihi fakulla ikhwatika acdaa oo walaalaha dhammaantood miyuu siiyey aabbahaa kama acdaaka siduu adiga kuu siiye oo kale qaala laa qaala wuxuu uhi fardudhu celi celidaa waxaa laga fahmaya inaanay ansixin bay leeyihi can nucmaan ibni bashiir qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu waxa uhi icdiluu bayna awlaadikum icdiluu bayna abnaa'ikum caruurtiina wiilashiina intaba u cadaalad sameeya marka alcadaala fi اlxukmi wa fi اlcaطaa wa fi اlqasmi bayna الزawjaat mujaalaad badan bay gashay can jaabirin qaala qaalat imra'aةu bashiir bashiir oo nucmaan aabbihiiyo xaaskiisii waxay tidhi inxalibnii hulaamak inankayga waxaad siisaa addoonkaaga waashhid lii rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkana ii markhaati geli mudday ku celcelinaysay faataa rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama faqaal markaasaa waxa uu yidhi bashiir intuu nebigii u yimi ina bnata fulaan ina heblaayo waa isagoo yidhi oo kale ina bnata rawaaxa ina rawaaxa waa xaaskiisii sa'alatnii waxay weydiisay an anxala ibnaha hulaaman inankeedan bashiira inaan siiyo addoon wa qaalat lii waxay igu adkaysay tidhi ashhid rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam nebigana markhaati geli faqaala markaa rasuulku waxa uhi lahu ikhwa waa su-aal alahu ikhwa miyuu leeyahay nucmaan walaalo kale iyo wiilala carruuraad dhashay faqaala wuuhi nacam way jiraan daraan dhalo isaga la walaalaa qaala markaasaa nebigu waxau uhi fakun lahum acdayta dhammaantood miyaad siisay midla maa acdaytahu kan intaad siisoo kale qaala laabu qaala wuxuu uhi falaysa yasluxu haada kani ma ma habboona waa lagu fasiray xalaal maahana waa lagu fasiray wa inii laa ashhadu ilaa calaa xaq waxaan xaq ahayn anigu markhaati kama noqdo markaas riwaayooyinkan siyaadooyinkan sida looga faa'iidaysanayo sida la isula akhriyayo sida loo qiimeynayo ayaa ay ku kala tegeenoo inaanay wanaagsanayn la isku waafaq ma ansaxday mise ma ansixin ma xalaal baa ma karaahiyo miyaa la isleegaysinaya inhaasoo dhan waa inaga soo aragnay fakun lahum acطayta mila maa acdaytahm mila hadihi اlmiliya waxay faa'idaynaysaa inaan dee loo kala badinaynin in la isu leegaysiinayo aduu khilaafkaasina waa jiraa lakin de axaadiidtii bayna xukumayso waynu arkaynaa baabkaasi inuu ku wanaagsan yahay ninku haddii uu doonayo inuu wax siiyo wax siman ha siiyo haddii kalena ha ka wada daayo dhaxalka uun ha usoo xaadiraane wallahu aclam